sharciga ku noqoshadiisa cutubka afar iyo soddonaad markaasaa muuse bannaankii mo'ab ka tegey oo wuxuu aaday buur nebo oo fulay dhaladii buur fisgah oo yarexoo ka soo hor jeedda kolkaasaa rabbigu isagii tusay dalkii gelecaad oo dhan iyo tan iyo dhaan iyo dalkii ree naftaali oo dhan iyo dalkii ree efrayim iyo ree manaseh iyo dalkii ree yuhuuda oo dhan tan iyo badda galbeed iyo xagga koonfureed iyo bannaanka dooxada yarexo oo ah magaalada geedaha timireed iyo tan iyo socar oo rabbigu wuxuu isagii ku yidhi waa kaas dalkii aan ugu dhaartay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo aan midkood kasta ku idhi dalkaas waxaan siinayaa farcankaaga haddaba waxaan ka dhigay inaad indhahaaga ku aragto laakiinse xaggaas u gudbi maysid sidaa daraaddeed muuse oo ahaa addoonkii rabbigu meeshaasoo ahayd dalkii ree mo'ab ayuu ku dhintay sida ereyga rabbigu ahaa oo wuxuu isagii ku aasay dooxada ku taal dalka mo'ab oo ka soo horjeedda beytfacoor laakiinse ilaa maantada la joogo ma jiro nin qabrigiisii yaqaana oo muuse markuu dhintay wuxuu jiray boqol iyo labaatan sannadood oo haddana indhihiisu ma arag darnaan xooggiisiina kama yaraan oo reer banu israa'iilna soddon maalmood ayay muuse ugu ooyayeen bannaankii mo'ab haddaba maalmihii loo barooranayay muuse way dhammaadeen oo yeshuuca inanuunna waxaa ka buuxay ruuxa xigmadda maxaa yeelay muuse gacmihiisa mar hore saaray oo reer banu israa'iil isagii way maqleen oo sidii rabbigu muuse ku amray ayay sameeyeen oo tan iyo waagaasna reer banu israa'iil kama dhex kacin nebi muuse la mid ah oo rabbigu foolka fool u yaqaan oo ma jirin mid sameeyey calaamooyinkii iyo yaababkii uu rabbigu isaga dalkii masar ugu diray inuu ku sameeyo fircoon iyo addoommadiisii oo dhan iyo dalkiisii oo dhan waxyaalahaasoo uu muuse gacantii xoogga badnayd oo dhan iyo cabsidii weynayd oo dhan kaga sameeyey reer banu israa'iil oo dhan hortooda